waxaan rabaa iyo qaybaha kala duwanee bulshada waxaan rabaa mar kale inaan u sheego go-aanada madasha marna kuma salaysna cid gooniya in loo hiiliyo cid gooni ana laga hiiliyo ama degaan gooniya in loo hiiliyo degaan gooni ana laga hiiliyo laakiin mar walba in soomaaliya hore loo soomaaliya loo hiiliyo waayo sbiritka lagu shaqeeya soomaaliya in hore loo hiiliyaana waa in soomaaliya hore loo wadaa oo ay hore u socotaa mar walba oo aanay dibna u noqonin meesheedana ma dhaafayso way taagnaanaysa aan la dhihin intaas ayadoo sbiritka noocaasi lagu shaqaynaya haddane madaxdu mar walba wada tashi wada xaajood wadar ogol ayay ku shaqaysaa wixii dhibaato ah oo mustaqbalka imaan doonana waan xalinaynaa inkasta oo aan maanta la joogo ay dhisan yihiin hay-adihii iyo guddiyadii loo xil saaray in ay dhaqan geliyaan muxuu ahay doorashooyinka soo socda ee mustaqbaliga ah